الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري حدك توقده قال الناظم رحمه الله تعالى وحول تقطع يمناه من الكوعفين عدا لها فرجله اليسرى من waxaynu ka soo baxnay shuruuddii ay lahayd marka la goynayo qofka gacanta halkanna xadkii iyo wixii la goynayey ayuu inooga sheegayaa waxaanu sheekhu raxima ullahu tacaala tuqdacu waxaa la jarayaa yumnaahu midigtiisa min alkuuci halkaa kala baxa gacanta ee hore jaraqlaydaa ayaa laga jarayaa fa in caada lahaa hadduu tuugadii ku noqdo fa rijluhu lyusraa lugtiisa bidixi baa tuqdacu min mifsalihaa mifsalkii halkaa kala baxa qadamkiiyo gogmadda ayaa laga jarayaa fa in yacud hadduu noqdo waxado yusraahu bidixdiisa oo min yaddin gacana ayaa iyana la jari fa in caada hadduu haddana ku noqdo fa yumnaahu midigtiisa oo lugtaa ayaa la jari fa in yacud hadduu haddana ku noqdo fa tacsiirun tacsiir iyo ganaaxbaa waajibaya bikayri qatlin dil la'aana wa yuqmasu waxa la gelin alqaطcu ay maxalu lqaطci jaridda meesheedii bisaytin saliid ayaa la gelin maqli oo karaysa oo islaba rogaysa ayaa la gelinaya waxaa sheekhu inoo soo sheegay shuruuddii ay tuugadu lahayd gacanta lagu jarayey wuxuu noo soo sheegay markaa qof mukallafa qaangaadh ahoo caqli leh doortay oon la qasbin xaaraannimadeedana og marka uu xado xoole gaadhaya rubuucu diinaar wax shubahaahoo ugu suganina aanay jirin xismahalkiisiina uu ka xado inay markaa goyntii ay waajibayso ayuu inoo soo sheegay waxaa halkana uu inoogu sheegayaa haddaba kayfiyadiiyo qaabkii xadkaa loo fulinayay ee loo goynayey wuxuu idhi tuugga markaa shuruuddaa laga helay markuu xoolaha sifooyinka aan soo sheegnay le uu xado waxaa la jarayaa gacantiisa midig waayo ilaahay baa yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa tuugga iyo tuugadda gacmahooda jara baa ilaahay yidhi qiro shaadaabaa faqtacu aymaanahumaa midigyadooda gooya ayay ahayd alqira'a shaadana usuuliyiintu waxay yidhahdaan khabaru laaxaad ama khabaru lwaaxid bay la mid tahay xagga ixtijaajka iyo deliishiga nebiga sada waxaana laga jarayaa halkaa kuuca ee mifsalkaa hore ay ka kala gacan kuucu waa labdaa suulka ka dambaysa ayaa kuuc la yidhaahdaa taas ayaa laga jarayaa sida xadiidka markaa daaraqudni uu warinayo oo ku soo arooray markaa halkaa kuucaas ayaa laga jarayaa haddii uu markaa dib ugu noqdo oo intii gacantaa laga jaray uu waxado ama marka horeba gacantu waa ka sii maqnaydoo aafo ayay kaga gooday waxaa la jarayaa lugtiisa bidix ayaa mifsalka laga jarayaa iyo halkaa iyaduna ay ka kala baxdee halkaa gomaddaa hoose ayaa laga jarayaa haddii uu markaa haddana mar saddexaad ku noqdo intii lugtii bidix la jaray gacantiisa bidix ayaa la jarayaa haddana halkii mifsalkiiyo kala baxa hore intaa jaraqda ayaa laga jarayaa haddii uu haddana xaduu ku noqdo lugtaa midig ayaa iyadana halkaa laga jarayaa hoose ee kala baxa ah waxaanay markaa u deliishanayaan xadiid markaa daraqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan imaamu shaafici walow sanadkiisa la daciifiyey waxau leeyahay tuuggu hadduu waxado gacanta jara hadduu haddana waxado lugta jara hadduu waxado haddana gacanta jara hadduu haddana waxado lugta jara yacni sidaa isweydaarkaasaana loo jarayaayoo yacni sidii uu ahaa xadka qaaticu dariiquba isweydaarka ayaa loo jarayaa haddii indii afartaba la jaray oo waxada meeluu ku qaadayba ama afgaba ha ku qaado ama markaa meelaha dee ha u laaba gacantoo ha ku qaado gacantii qaadqaad barasi gumudkaa dhaqdhaqaaqa baa la yidhi taa iyada markaa mar afartiiba laga jaray boo haddana uu haday dee waa la ganaaxayaa un markaa lana dili maayo leanna waxay leeyiin waa macsiyo aan xad iyo kafaaro toona lahaynoo tacsiir iyo ganaax ayuunbaa markaa lagu samaynayaa marka beydku waxa weeye fain fain yacuud fatacsiirun bikayri qatlin waxaa jira nusko kaloo markaa odhanaysa fain yacuud fatacsiirun waqiila qatla oo halkaa bikayrida markaa tacsi waqiila ka dhigaysa fain yacuud fatacsiirun waqiila wain yacuud fatacsiirun waqiila qatlan bikayrida halkiisumaa markaa waqiila la gelinaya maya waxaa la idhi waa la dilayaa xadiid baana ku soo arooray masalada munkara ay ku tilmaameen culimada ama daciif ay ku tilmaameen oo isagana markaa ay dhowr warinayaan abu daawuud iyo bayhaqi iyo ay warinayaan jaabir ibnu cabdilaahi baa laga warinayaa nin tuuga baa loo keenay markaasaa nebigu yidhi dila yaa rasuulahi wuu xaday basuul adaba jara gacanta waa la jaray kadib baa mar labaad la keenay waar dila buu yidhi waxa ya rasuulahi waxbuu xaday haddaba jara buu yidhi waxaa la jaray haddana markii saddexaad baa la yimid dila buu yidhi yaa rasuulallaahi waxbuu xaday jara buu haddana yidhi markii afraad baa laga keenoo dila ayuu yidhi waxaa ya rasuulahi waxbuu xaday markii afraadna waa la jaray markii shanaad baa la keenoo yidhi dila dabeetana sidaas ayaanu ku dilnay ayuu markaa leeyahy waa kaxayno waa dillay oo markaa dabeetana ceel baanu markii dambana aanu ku tuuray xadiidkaa markaa way daciifinayaan ama munkar ayay markaa ku tilmaameen waxaa kaloo halganaya wayuqmasu maxalu lqadci bizaytin meeshii jaridda waxa markaa la gelinoo saa loo gelinayaa bizaytin maqli saliid markaa iyo saliid ama soog markaa karaya ayaa la gelin tan macnaheedu maaha dhammaystir xadkii la dhammaystirayo bal waa xaduu leeyahay qofkan la jarayaayo waa dhiig joojin xilliyadaa hore wax walba iska bilowga ahaydee dee iraabkan iyo qodbidan iyo waxaan aanay jirin si markaa aanu qofkii u dhiig bixin oo xididadii iyo markaa dee ay markaa curuuqihii la jaray aanay dhiigga markaa u soo daynin ayaa waxay deen marka la jaraba saliid baylaysa ama soog baylaysa sidaa markaa juqha loo siiyo dabeetana afkii xididadaas iyo halbowlayaashaasaa gubmaya oo dhiiggii joojinaya marka waxay dhahay qaradkan iyo ujeeddada laga leeyahay waa inay afkaa xididadu ay awdmaan oo qofkii aanu halaagsamin oo dhiigbaxa aanu ku halaagsamin isagaoo oggolaado ayuunbaa markaa la samayn karaa mu-anta iyo qarashka markaa saliidda iyo waxaa la shidayana isagaa lagu leeyahay bay dhan daba bixinaya ila waa wax limaslaxatihi loo samaynayo markaa ma aha yacni xadkii oo la dhammaystirayo maahan tuqdacu waa la jarayaa yumnaahu midigtiisii min alkuuci halka kala baxaasa laga jarayaa hore fa in caada laha hadduu u noqdo fajlijnuu lyusraa lugtiisa bidix baa min mifsalihaa kala baxa laga jarayaa fain yacuud haddii uu markaa haddana ku noqdo yusraahu lugtiisa yusraahu bidixiisaoo miyadin gacana ayaa tuqdacu la jari fa in caada hadduu noqdana fa yumnaahu midigtiisa oo lugta ayaa la jari fain yacuud hadduu ku noqdo fatacsiirun ganaax baa yejibu bikayri qatlin dil waxaan ahayn lagu ganaaxo wa yuqmasu waa la gelinoo waa la dhumbin alqaطcu ay maxalulqaطci meeshii jaridda bisaytin saliid ayaa la gelin oo la dhex gelinayaa maqli oo karaya si markaa xididada afgoodii ay u gubtaan oo markaa dhiig ay u joojiyaan baabu qaadici ariiqi ariiqa iyo waddada kii goynayey jidgooyada kii ahaa dhuljiibka kii ahaa ismaarada kii lahaayee markaa dadka markaa waddada isu taagayey ayuu u baab yahay qadcu ariiq waxaa la yidhaahdaa waa qofka u soo banbaxa dadka jidka maraya si uu xoolo uga qaato ama uu u laayo ama u cabsiiyo keliya isagoo awood cuskanaya kana fog qawdkii iyo gargaar meeshuu ka soo gaadhi lahaa meelmii iyo bahgooyaabuu u gelayaa awood iyo shawkana waa cuskanayaa markaa inuu xoolo ka qaato ama laayo ama yacni cabsiyaabo ugu jira haddii aanu markaa awood cuskaraynin dee ma noqonayo qaaticu dariiq ma noqonayo haddii aanu markaa qawskiiyo gargaarkii ka fogeyna magaalada dhexdeedii uu yahayna xadka qaaticu dariiqa markaa ma yeelanayo waxaana wasala aayadda qur-aanka ilaahay leeyay innamaa jazaau aladiina yuxaribuuna wa rasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabu aw taqataca aydiihim waarjulum min khilaafin aw yunfaw min alard ilaahay leeyaha abaalmarinta waxa weeye kuwa aliya rasuulkiisala dagaalamaya dhulkana fasahaadinaya in markaa la laayo in la laayo ama gacmaha iyo lugaha markaa si isweydaara loo jaro ama markaa dhulkii laga eriyo oo markaa la musaafuriyo meeshii laga kaxeeyo ayuu abaalmarintoodu tahay waxay leeyihin isru culamaana qudaacu dariiqa ayay ku soo degtay ee gaalo kumay soo degin ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim sida markaa ayaddu ay markaa tilmaamayso ka toobadkeenay jidgoyntii hadday markaa dee gaalo ahaan lahayn toobadoo islaamnimo ayay noqon lahayd oo aad wuu daficiyaa markaa toobadda islaamnimadu dee xadkiiyo cuqubadii intaan la awoodin intii la awooday dabadeedba wuxuu uhi sheekhu wa qaatica ariiqi wa casir qaatica ariiqi waddada kii jaray bilircaabi cabsiin kii ku jaray casirhu ganaax walaakiduu kii qaatay linisaabi nisaabkii iyo qadarkii sariqada kafalyamiini iqdac waxaad goysaa kafalyamiini midigta kafgeeda iyo warijlalyusraa jar fa in yacuud hadduu noqdo oo mar dambe marka qaaticu dariiqnimadii sameeyo kafan iqdac kafan kaf iyo warijlalyusra ukhraa lugta kala jar in yaqtul hadduu dilo ow yajrax hadduu dhaawaco bicamdin si camdiga badheera u dhaawaco yanxatim waxaa waajibaya qatlun dil wa bilaakhdi qaadasho xoole oo macaal qatli dilna la jiro laasima waxaa laasimaya qatlun dil iyo wa salbun deldelaad fii halaahatin saddex maalmood la deldelo halkan sheekhu wuxuu inooga hadlayaa dhowr masalo waa masalada koowaadee waxa uu leeyahay qofkan jidgooyada ah ee dhuljiifka ahi haddii aanu dadka laynaynin haddaanu xoola qaadanaynin bal unay wixiisu xaraabo tahay iyo markaa inuu cabsi geliyo uun dadkaasun inay ka cabsiyaan ay bajiyaan ayuunbay markaa u socdeenoo kolba meel bay u gelayaanoo kolba meel bay kaga soo baxayaan kaa isagaa xadkiisu waa inuu imaamku ganaaxo oo hadba sidii markaas u arka inay anfacayso ama waxaa ka joojinayso ayuu markaa ku ganaaxyo ama wuu xidhi ama markaa wuu masaafirin ama waa jeedli yacni wuxuunbuu markaa ku samayn wax ganaaxoo markaa xumaantaasuunu ka joojiyaa ayuu ku samayn masalada labaad waxa weeye ka isagu qaadicu dariiqa ee isagu qaata nisaab nisaabku hadda kii sakada maaha waa nisaabu sariqa rubucu diinaar khaalisa ama wax qiimihiisu in daaliga xirsi midligiisii ka qaato wax shubaha ina anigu jirin ciddii lahaydna ay dalbayso isaga waxaa la jarayaa gacanta midig iyo lugta bidix ayaa la jarayaa ow tuqataca aydiihim wa arjuluhum ayay noqonaysaa aayadda markaa iskhilaafkaasaa iyo isweydaarkaasaa talantaaligaasaa loo jarayaa si aan dee qofka markaa manfacadiisii aanay u wada tegin oon markaa dee u fadhiisanin taasina waa mid haddii markaas masalada saddexaad aanu markaa xoola qaadanaynin asee uu dilo waxuu waa dilayaa ama yacni waa dhaawacayaa yacni wuxuu dilay cid markaa u dhigantaa ama wuxuu dhaawacay dhaawac oo dhaawacibaa markaa saraayeyntu geystay qofkii dilay uu dhintay qofkii markaana waxaa waajibaya dil in la dilo ayaa waajibaya yanxatim qatlun dil baa waajibaya macnaha dil baa waajibaya macnaheedu waxa weeye welina ma cafin karo hadduu kii markaa weliga ahaayuu ka dilay uu cafiya ma cafismayo ma dhacayo suldaankuna ma cafin karee waa waajib in markaa la dilaa waa sida ow yuqatalu waa markaa in la laayo oo la diladii weeye le'annu jinaayadiisa jidgoynta dee wuxuu jidgooynaya wuxuu isku darsay markaa dadkii uu waddadii ka cabseeyey dil ayuu markaa isku cabsa ayuu isku darsaday taasina waa xaalad iyo marxalo haddii uu isu geeyo xoola qaadasho nisaab qaadashadii iyo dil qofkiina waa dilayaa xooliina waa qaadanayaayoo nisaabkii sariqada waxleg ayuu qaadanayaa waxa waajibaya markaa in la dilo iyo in la salbiyo oo la deldelo intii la maydhay ee la kanfay ee lagu tukaday baa saddex cisho la soo deldelayaa oo halkii markaa ay wax ku laayeen baa lagu deldelayaa si xaaladoodu markaas dee ay caan ugu noqoto si cuquubadoodu ay u daraato si markaa wax loogu qaato qofna aanu taasoo kale aanu u noqonin marka waa bacda alqatli salbigani culimada qaar baa idhi ma waa qabla alqatli oo horta waa la xoogay baa la deldelayo markuu waxoogay deldelaadeen nafdu qabato ayaa dabeedna la soo dejino markaas ayaa la dilayaa ee afartaa xaaladood ayuu markaa noqonayaayo markuu cabsiin quro un tahay waa musaafiriinta ayeeriidda oo yunfow min alardidii weeye hadduu markaa nisaab qaatana aw tuqataca idiin warjul min khilaafin weeye haddii aanu markaa maal qaadanayna waxlaynayo una an yuqataluu weeye haddii markaa ay maalqaadasho iyo dil isku daraan ow yusallabu dilka iyo salbin ayaa laysu raacinayaa ibnu cabbaas baana markaas sidaa ku fasiray oo wuxuu uhi hadday wax laayaan waa in la laayo waa in salbin loogu daraa iyo deldelaad hadday laayaan xolano qaataan gacmaha iyo lugaha waa in si isweydaara loo jaraa haddii ay markaa xoola qaadashan ku gaabsadaan waa in dhulka laga musaafiriyaa hadday cabsiyaan oonay xoola qaadanin markaa ow yusallabu ow tuqatac ow owdaasi waa litanwiici bay yidhaahdeen oo xaaladahaada ayaa lagu xambaarayaa culimada qaarna waxay leeyihin markaa kuunuu hudan ow nasaaraa yuhuud noqda nasaarada kuunuu nasaaraa macnaa axad may door gelinin yuhuud iyo nasaare inuu kala doorto ee kunuhu da nasaare macnaa yuhuudina yuhuud noqda nasaare nasaare noqda waa awda halkaa ku jirta oo kale bay yidhaahdeen xadiidna waa ku soo arooray walow xadiidka markaa la daciifiye ay mufasiriintu markaa ay soo qaadato culimada qaarkoodna waxay leeyihiin maye waxa weeye intaasoo xaaladood waa litakhyiiri oo imaamka ayaa hadba dadkan siduu u arkay inay anfacayso ayuu ula dhaqmayaa ee maaha markaa tanwiic bay yidhahdeen wa qaadica ariiqi waddada kii jaray bilircaabi cabsiin ku jaray casdirhu ganaax walaakidu linisaabi nisaab xoolaa kii qaatay nisaabkii sariqada ee tuugada kii qaatay kafalyamiini iqdac waxaad jabtaa kafalyamiini midigta kafgeeda inta jaraqdayda warijal yusraa bidixda iyo lugta bidix fain yacuud hadduu ku noqdo yacni iqdac kafan iyo warijla lukhraa kafga iyo lugta kale ayaad jaraysaa in yaqtul hadduu dilo ow yajrax ama bicamdin si badrheera uu dilo ama u dhaawaco yanxatim waxaa waajibayaa qatlun dil ayaa waajibaya markaa wa bilakhdi qaadasho maca alqatli dilna la jiro maalqaadasho iyo dil wada jirana laasima waxaa laasimaya qatlun iyo wasalbun fii halaaثatin saddex maalmood ama halaaثata fida laga jaro saddex maalmood la deldelo waid yatuubu markuu toobad keena qabla dafarin bihi intaan lagu guulaysanan la soo qabanin nubida ee yumbadu waxa la tuuraya wujuubu xadin xad waajibitaankii laa xuquuqu aadami aadami xuquuqdii lama tuurayo wakayra qatlin dil waxaan ahayn fariqan kala gee waqadim waxaad hormaraysaa xaqalcibaadi addoommada xaqooda horraysii fal akhafa mowqican ka meeldhac ahaan fudud horraysii falasbaqa lasbaqa midba miduu ka horreeye horraysii uma aqraca waa u qoriya ama aqrica u qori rid waxaa sheekhuu leeyahay halkan qofkan qaadicu dariiqa ahi hadduu toobad keeno intaan lagu guulaysanin een la soo qabanin waxa ka dhacaya waajibitaanka xadkii ilaahay uu lahaayoo jarid goyntii iyo dilkii waajibka ahaa iyo salbintii iyo deldelaadii baa meesha ka dhacaysa ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim sida ilaahay yidhi haddii dabadeed la soo qabto yacnii dabadeed uu toobadkeena ka dhexmayso waa laakiin intaan la qaban ka hor laakiin xuduuddii aadamiguu lahaa ku dhici mayso hadday ahayd markaa dee qof inuu markaa camdi wuxu dilay hadday ahayd markaa inuu xoolaha magdhowoodi oo weligii waana qisaasan karaa maalna waa ku cafin karaa waajibka kii ahaydee ahayd hadduu xataa cafiyo weligu hadduu cafiyo lama ka dhexmayso waa la qisaasaya taasaa meesha ka baxaysa macnaha toobadu xuduuddii kale ma ridayso xadkiisa iyo sariiqadii qabiga waxaa taasi waa masale oo waa qabla dafari binubide ee yumbadu wujuubu xaddin ayaa lasuri laa xuquuqa aadami halkan uu leeyahy wakayra qadlin fariqa waqadim xaqa alcibaadi fal akhafa mawqica falasbaqa lasbaqa uma aqrica ama aqrica waxa weeye qofka hadday ku kulmaan laba cuquubo iyo wax ka badan oo aanu dillo jirin masalan waxaa ku kulmay xadulqadaf oo qof buu sina iyo xumaan ku sheego siddeetan jeedal baa lagu yeeshay xoolana waa hadayoo gacangooyn baa lagu yeeshay ama qof kale ayuu qadfay waa in la kala saaraa wakayra qadin fariqan oo masalan aan laysa mar labadiiba aan laga wada jee imika inta la jeedlo aan haddana goyntiina loo raacin waa la jeedli markuu jeedalkaa ka soo bogsado ayaa haddana gacantii la goyn leanna labadii haddii laysu raaciyo waxaa dhici karta inuu dhinto qofkiina in la dilo la dooni maayo hadduuse dil ku jiro oo waxaanuu dil ku jiro waa la xidhiidhinayaa markaa masalan xadulqadafkii iyo gacangoyntii iyo qisaas intaasaa ku kulantay ee haddaa siddeetankii lagu dhufan hadda gacantii gam laga siin isagoo dhiiggii ka da-ayo oo aaxdaa hayo ayaa qoortana laga jari li'annu qofkani inuu sii joogaba lama doonayo ile dil ayaa ayaa ayaa madaxiisa saarane taasi waa mid halkan uu leeyahay waqadim xaqa alcibaadi cuquubaadka markay xaq ilaahay leeya xaq addoommadu leeyihiin ay ban yihiin qatlina aanu ku jiray ama qatli mooye wax kale aanu ahayn xaqa addoommada la horraysiiyaa xaqa ilaahay habaa xaqsanaadee xaqa addoommada xaqa ilaahayna waa la dambaysiiyaa le'annu xaqa addoommadu yacni kuduglayn iyo bakhaylid buu ku dhisan yahay xaqa ilaahayna saamaxaad buu ku dhisan yahay hadday xadulqadaf ninkani qof buu caayusina ku sheega khamrina waa cabbay waana zinaystay waxaa la horraysiinaya xaqa bini aadmiga ee xadulqadafka ayaa la horraysiin hadduu qofkii zaanu muxsan yahay qofna uu dilay oo qisaas lagu mutay qisaastaa la horraysiinaya qofkii baa loo qisaasayaa dee kan kale markaa meesha isna uu ka bixi haddii ay markaa xuquuqdani yihiin kuwo markaa xuquuq ilaahay ama xuquuqa addoommaa hadday yihiin waxaa la horraysiinayaa midba midkuu meel ahaan iyo mowqic ahaan iyo dhacd ahaan ka fudud yahay masalan zino iyo khamri iyo sariqo waxa weeye waa xuquuq ilaahay marka u horraysa kan shurbigee wixiisu afartanka yahay baa la horraysiin kadib kan boqolka jeedalee zinadaa baa lagu xigsiinaya kadib gacangoynta ayaa lagu xigsiinayaa dee lana xidhiidhin maayo sidii aynu markaas soo sheegnay kii markaa qof qadbay ee haddana jaray qadafgaa loo xadayaa kadib ayaa la jari hadday sinmaan xagga khifada iyo adayga way ku siman yihiin midba miduu ka horreeye ayaa la horraysiin masalan dee jamaaca koox buu qadfay tobankiinaasiba zaaniyiin baa tihiin buu yidhi yacnii may cala tartiib bay tani hayna way kala horreeyeen hebelow adigu zaani baa tahy hebelow adigu zaani baa tahy hebelow zaani baa tahay buud kan ugu horreeyey ugu hor qadmay baa siddeetankiisii la horraysiin haddana ka kalea lagu xilsiyay haddana ka kale si u kala horreeyeen waa markay fudaydii adeegsiman yihiin tartiibna ahayn falasbaq alasbaq haddii masalan base kooxoo kaluu dilay kii horreeye baa loo qisaasi kuwa kalena diyooyin bay yeelanayaan haddii aanu markaa dee waxaani mar wada dhacay oo koox buu ku wada yidhi tobankii naasibadda zaaniyina baa tihin waa loo qori tuurayaa kii qori tuuru soo baxo ayaa markaa xadkiisa loo oofinayaa oo loo horraysiinayaa markaa summa aqrica waa halka uu markaa sheekhu leeyahay wuxuu yidhi waid yatuubu markuu toobad keeno qofkii qaaticu dariiqaha qabla dafarin bihi intaan lagu guulaysaneen lasoo qabanin nubida ee yumbadu waxaa la tuurayaa wujuuba xaddin xad waajibitaankii baa la tuuri laa xuquuqa aadami aadamiga xuquuqdiisii la tuuray macnaha xuquuqdii ilaahay weeye wakayra qatlin dil waxaan ahayn farriqan kala gee oo markuu ka hore ka bogsada kii kalena markaa ka xad waqadim waxaad horraysiisaa xaqalcibaadi horraysiin markay xaq ilaah iyo xaq addoomma kulmaan fal akhafa mowqican kii markaa meeldhac ahaan fududaa isagana horraysii marka ay dee zine iyo shurbi iyo sariqa oo kale ay ku kulmaan fal asbaqal asbaqa midba miduu ka horreeyey marka uu tartiib markaa deedadu u qadfo oo kale midba miduu ka horreeye horraysii uma intaa kadib haddii uu markaa dee tartiibtaasina ay jireen mar oo kale uu wada qadfo aqarica ay aqrican u qori tuura u qori tuur ama uma aqraca waa u qori tuurayaa markaa ciddii fulinaysay xadka iyo qaadigii waa u qori tuurayaa baabu xaddi alkhamri khamriga xadkiisii ayuu u baab yahay waxaa waxwaaliya ayaa la yidhahdaa khamri xaaraantinimayntiisana waxa u asala aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay inama alkhamru waalmaysir waalansaabu waalaslam rijsu min camali shayطaani fajtanibuuhu ilaahay wuxuu leeyahay khamriga iyo khamaarka iyo dhagxaanta iyo waxyaraha loo taaga markaa sanamyada ee wax loogu gowraco iyo aslaamta iyo qoryaha afaalku waa rijsun min camali shaydaani fajtanibuuh ilaahay wuxuu leeyahay waa qurun camalka shaydaanka ka ahaadee ka dheeraada baa ilaahay xadiidka bukhaari iyo muslim waxa uu tilmaamaya kullu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab kasta iyo wax kasta oo la cabo oo waxwaaliya waa xaaraam xadiidkii muslimna wuxuu aha kullu muskirin khamr wa kullu khamrin xaraam wax kasta oo waxwaaliya waa khamri khamri dhammaantiina waa xaaraan magacii la doonaha loo bixiyo magac waxba xaqiiqada ka doorin maayo mar hadduu maandooriye yahay uu qofka maskaxdiisii iyo garashadiisi iyo garaadkiisii uu luminayo khalkhalgelinayo waxa weeye waa xaaraan waana waxyaalaha xadkani uu islaamu ku ilaaliyey dee caqliga oo waxyaalaha ugu muhiimsan ee ilaahay bini aadmiga uu siiyey ama waxyaalaha ugu muhiimsan ee ilaahay ku karaamiyey walaqad karamnaa bani aadama bini aadmiga waa karaamiyey waxyaalaha lagu karaamiyey caqligaa ka mid a caqligaasuu kaga soocan yahay noolayaashii kale caqligaasoo xumihii iyo wanaaggii uu ku kala garanayo taasoo markaa bini aadamnimadiisa iyo maamuuska iyo karaamada la siiyey u cunantaa hadduuse qofku khalkhaliyo dee intuu halkaa ka soo dhaco ayuu derajadii markaa xayawaanka ku soo dhacaya waxaa la tilmaamaa yacnii culimmadu soo naqliyaa nin intuu khamri ka dhargey yacnii kaadidiis iyo saxaradiisii intuu isku qooshtay yacni weyse ka dhiganayo allahuma jacalni min altawaabiin wajcalni min almutatahiriin mid ay leefleefayo oo intuu ay iskala har galay oo iskala xero galay ay leefleefayso la akramaka allahu kama akramtani ilahay u karaamaysa adii karaamaysay yacni ilaa haada alxad ayuu markaa kusoo dhacay saas daraaddeed baa waxyaalahan oo dhan loo xaaraantinimeeyey maandooriyo o dhan si caqliga qofka iyo sharafdiisa loo ilaaliyo dariskeenna qaybtiisana halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين قجرنا بلوغا باب حد الخمر حال أنت لمين خمره قبل الإسلام ما يسمى أول كيسي وهو حلال maadaama oo waxay markaa dadku la qabsadeen ay ahaydna maraaxil ayuu soo maray yasaluunaka can alkhamri waalmaysri qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linnaas wa ismumaa akbaru min nafcihimaa yacni waxaa la yidhi manaafic waa ku jirtaa laakiin dembigooda ayaa ka badan baa layidhi markii dambe intay salaaddii tukadeen ay dabeetana qur-aankii khalkhaliyeen waa tii lahaa ya ayuha aladiina laa taqrabu salaada waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun kuwaa niya nebi rumeeyo ha u dhowaanina salaada ilaa aa ka garanaysa idinkoo sakhraansan intaa ka garanaysaan waxa aad leedihiin markaasina tadyiiq bay ahayd iyo cidhiidhi la gelinayay waayo xilliyada aanay salaadu soo dhowaynin bay cabayeen markaa dee subax dabadii iyo cishaayi dabadii iyo xilliyada cidhiidhi bay ahayd markii sidaa iyadoo laga shakisan yahay oo cumar khadaab leey allahuma babiin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan ayaa dee laadkii ugu dambaysay faalantu mujtahuun ilaahay markuu xumaantiisii iyo salaadiina ku dayacmayo cuski ilaahay isku dir iyo wuxuu shaydaan adeegsanaya ay tahay ayaa fajtanibuuh iyo faalantum muntahuun la yidhi laadkii ugu dambeeyaa lagu dhuftay markaasay dabeetana ka joogsadeen yuxaddu waa la xadaa kaamilun mid dhammaystiran lishurbi muskirin wax muskirahoo waalinaya cabiddii biarbaciina jaldatan afartan jeedal ayaa lagu xadaa wacazir ganaax ilaa amaaniina ilaa siddeetan ajis wa ajis banneetaana waalcabdu addoonkiina binisfi yuxaddu binisfi binisfi hada alcadad cadadkaa iyo tirada niski ayaa lagu xadayaa waxau sheekhu leeyahay dhowr masale ayuu halka inooga hadlayaa wuxuu leeyahay kow waa la xadayaa kii kaamilka ahaa ka kaamilkaa dhammaystirtaran maxaa looga jeedaa qofkii qaangaarka ahaa ee caqliga lahaa mukhtaarka ee doortay een la qasbin caalimka ahaayee xaaraannimadeedana ogaa multasim lilaxkaamna ahaaye dee qof muslim oo xaaraannimadeeda rumaysan ahaa marka uu caabo shay muskirahoo waxwaalinaya ama khamri ahaado ama wax kala ha ahaadee waa la xadi waxaa lagu xadayaa afartan jeedal in lagu dhufto waana sida xadiidka imaamu muslim caliy bn abi aalib uu leeyahay jalada nabiyu sal l arbaciina afartan ayuu jeedlay wa jalada abubakar arbaciina abubakarna wuxuu jeedlay afartan wa cumaru amaaniina cumara sideetan wa kullun sunna mid waliba waa sunne wa haada axabu ilaya weliba afartankaasaa anugu xaggayga loo kalgacayl badayo intaa inaan la dhaafin maan jeclay xadiid kale oo isagana imaam muslim leeyahay oo anas uu warinayo waxau leeyahay kaana anabiyu yadribu fi lkhamri biljariidi waannicaal laamaha timirta iyo kabaha ayaa lagu garaaci jiray arbaciina marka uu markaa xor yahay marka uu addoon yahayna walcabdu binisbi waa halkuu leeyahayoo waa kala badh labaatan jeedal ayaa markaa lagu dhufanayaa halkan uu leeyahay ilaa amaaniina wacasir ilaa amaaniina haddii uu markaa u arkay imaamkii xadkii kii xortaa siddeetan inuu gaadhsiiyo waa iska bannaan tahay waana tacsiir oo waa ganaaxo siduu cumar sameeyey ee caliy bn abi aalib uu ka warinaya u leeyahy mid waliba waa sunne taasi ay tilmaamaysay oo bimacnaa sawti aynu qaacidadii aynu ahayd aynu nihi tacsiir adna xuduud lama gaadhsiiyo sidii afartan buu xajki u yaraa afartanna waa lagu kordhiyey oo tacsiir baa laga dhigay waxay leeyiin waa tacsiiro ka dhashay ninkani wuxuu sameeyey ee mid qura ma aha oo wuxuu yidhi marka uu waxabo wuu sakhraami marka uu sakhraamana wuu hantaataci markuu hantaatacana iftiraa iyo been abuurad buu la iman waxaasoo dhan xaduliftiraana waa amaaniino waxaasoo dhan oo la isugu geeyey weeye waxaynu nidhi kaamile sabi iyo majnuun ayaa kii yaraa iyo kii walla hadday waxabaan lama xadayo kii la qasbayna markaa isna lama xadayo alcaalim bitaxriim baynu nidhi kii ka jaahilk yacni kii ka jaahila xaaranimadiisa hadda soo islaamay ama meel culimo fa ku barbaaray isagana xad laguma leh multasimulaxkaam gaalkii dee isaga lagu xadi maayo wixii markaa dee jinsigiisa waxwaalina waxaan waxwaalinayn hadduu cabbaana lagu xadi maayo xadka addoonkuna waa labaatan jeedal si aynu sheegnayoo isagana tacsiir ahaan afartan waa loo gaadhsiin karaa yuxaddu waa la xadayaa kaamilun kii kaamilka ee dhammayska tirnaa ee qaangaarkii caqligale doortay ee xarannimadana ogaayay axkaamtana ay isku laasimiyey lishurbi muskirin wax waxwaalinaya cabiddii waa loo xaday biarbaciina jalda afartan jeedal baa xad looga dhigaya wacazir bannat ganaax ilaa amaaniina ilaa siddeetan macnaa tacsiir ahaan ku gaadhsii jeedalkiisa ajiz waa ajiz banneena tacsiirta yacni ilaa siddeetanka oo bimacnaa bayin annahu jaa'is inuu bannaan yahay caddeen waalcabdu addoonkii binisbi yuxaddu waxaa lagu binisbi cadadka ilaa xor damiirka aynu u celinaa inuma soo qori binisbi ay binisbi xor haddii la yidhaha lama soo sheegin xor inkastoo arbaciinka haddii laga fahmayo marka waxaa wanaagsan cadad in loo celiyo binisbi ay binisbi hada alcadad wa innamaa yuxaddu waxaa la xadayaa in shayda alcadlaani laba cadad hadday ku marag furaan aw aqara ama u qirto laa naqatan urmaya wa intaqayaa walaa intaqayaa khamran hadduu khamri muntagana lagu xambaa lagu xadi maayo waxau halkan inoogu sheegayaa xaddu shaarib alkhamr ama xaddu shurbi almuskir muxuu ku sugmaa waxa uu ku sugmaa kow laba markhaati oo caadiliin ahoo ragahoo yidhaahda waxaan aragnay isagoo khamri cabbaya oo qurqurinaya ama isagoo qirta isagoo mukhtaar ahoo doortay uu yidhaahdo khamri ayaan cabbay taana iyadana waa lagu xadayaa waxaanse lagu xadaynin hadduu ka soo uro hadiyo goola dadka markaa sakhraamiinta ahi khamriga wax soo cabbaa hadday xagga hawada kaa maraan amay kula markaba waad garanaysaa markaba inuu markaa qofkani khamri cabsan yahay waad dareemaysaa wuu kuu soo urayaa urtaa markaa ay ka soo kankamayo lagu xadi maayo hadduu markaa sakhraansan uu dhacdhacayo lagu xadi maayo hadduu mantago gebigiisu halkan unbuu mantagayoo dee baalkii khamriga ahaa unbuu halkan waray lagu xadi maayo leanna waxaa dhici kartaa dee waxaan inuu ku qaldamay ama la qasbay ayaa dhici kartaa mar horena qisaan waan ii sheegay toddobiyi sideedkii bay ahayd baan filaya anigoo muqdisho ka soo baxay masaajid marwees la yidhaahdo ayaan xagga bari baan uga baxay dabeetana sharaable xaggaa kaga soo jeeda oo bahlan yara sharaabka qoosho xagga dambe guri sidaa awdheer xagga dambe ay ga muuqdaan ayaana sidhi sharaab ka soo cab halkaasoo gal markaan kadinka marayo ayuu nini qabtay markaasuu hi maxaad ka doonaysaa meesha saan kuhi sharaab baan ka soo cabaya markaasuu hi war sharaabkani waa sawir khamri baa lagu caba meesha lagu iibiyey iskaga joog buy guud dee haddaan fadhiistoona waa bal igu shub waxa dhan waa macmiilkii oo dee waa igu soo gediinay deeda waa inaan iska qurquriyaana waxa dhici karta markaa qofku waxa dhici karta inuu markaa iska qurquriyaa dhici karta isagoo aan dee khamriba moodaynin inuu ku qaldama dhici karta in lagu qasbaa dhici karta markaa kasoo urid iyo xuduuddana waxa shubahaadka la yidhahdo ayaa meesha lagaga saaraayo idraw lxuduuda bishubahaat baa nebigu yidhi waxaa weliba kaluu yidhi lian yakhطa'a alimaamu fi lcafwi khayrun oo min an yakhطa'a fi lcuquuba inuu qofku imaamkaahi ku gafo saamaxaad qof xad lagu lahaa yuu saamaxay ayaa ka fudud oo ka sahla qof aan xad lagu lahay inuu xad laga oofiyo idan xadka in ummadda lala intii la celin karo waa laga celiyaa ma aha dadkan u fahmay diintu inay xad keliya un tahay iyo gacangoyn iyo jeedal uun inay tahay bay iminka qaar diintaba u fahmeen nebigu kii siraystay ba war iska hubi war ma laga yeelo waxba samaynin inay asturaan inay ka noqdaan ayuu markaa ku dadaalay in alliyaaliya intii makhrajiya meel laga saaro loo helayana waa looga saaray markaa wuxuu yidhi sheekhu wainnamaa yuxaddu waxaa la xadayaa in shahida alcadlaani laba cadil hadday ka marakacaan ow aqara ama uu qirto laa naghatan maya urciga kan ganay ka soo kantee waa intaqaya walaa inta ama ow intaqaya owna nusaa qaarkood bay odhanayaan wa intaqayaa walaa intaqayaa hadduu mantaya khamrana ayadana lagu xadi maayo baabu saa'ili ama sayaali waxa u baab yahay horarkii iyo weerarkii iyo ku gardaroodkii markaa dadka lagu gardaroonaye la weerarayey alistidaalatu waalwuhuub ku dheeraansho iyo kuboodid iyo markaa dee horar iyo wareerid dadka la weeraro ayaa la yidhaahdaa waxaana wasala faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimidli ma ctadaa calaykum qofka idinku xadgudba dee idina ku xadgudba intuu idinku xadgudbay markaa ta dambe xadgudubmaa laakiin tii hore ayuubaa mushaakala ahaan loo yidhi xadiidkii isagana saxiixa ahaa ee bukhaari uu warinayey ayay u deliishadeen unsur akhaaka daaliman aw madluuman u gargaar walaalkaa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay saa'ilku waa daalim wax dulminaya markaa dulmigiisa ayaa laga joojinaya kaasi u gargaaraya nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidka kale ee isagana bukhaari iyo muslim iyo bacdu asxaabi sunan ay warinayaan wuxuu ku yidhi man qutila duuna ahli qofka isagoo ehelkiisii difaacaya la dila fahuwa shahiid waman qutila duuna maali fahuwa shahiid qofka isagoo nafdiisii difaacaya la dilaana waa shahiid macnaha mar haddii layidhi waa shahiid waxay tusinaysaa inuu leeyahay inuu dagaalamo inuu leeyahay inuu wax dilo wuxuu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waman calaa nafsin yasuulu ow طaraf ow budcin yudfac bilakhafi falakaf wadafca awjib in yakun can budcin lalmaala wahdun taalifan bidafci wamanka yasuulu soo horora calaa nafsi naf ow طarafin ama xubin ow budcin ama farji iyo xubin taran idfac waxaad ku celisaa yood ku riixdaa bilakhafi ka fudud falakhafa midba midku ka fudud yahay wa dafca awjib difaacidda waajibi waajibi in yakun can budcin hadduu difaacaasi budci iyo xurmo iyo dumar hadduu yahay lal maala xoola hadduu yahay difaaca waajibin wahdur taalifan kii ku dhintay bidafci isagana hadur yeel oo waxba ha ka soo qaadin waxaa sheekuu leeyahy raximah allahu tacaala dhowr masalo ayuu halkan noogu sheegayaa wuxuu leeyahy qofka saa'ilka ah horarka ahee ku soo weerara muslim ha ahaado gaal ha ahaado addoon ha ahaado qaangaar ha ahaado ha waalaado ha miyir qabo xataa neef colan ahaadee waad iska difaaci hadduu soo weeraro nafdaada hadduu xubin xubnahaaga ka mida soo weeraro hadduu budciga iyo yacni xurumkaaga ama xurmooyinka dadka muslimiinka ama dee dumarkaagii soo weeraro ama maalkaagii iyo xoolahaagii soo weeraro iska difaac maxaadse ku difaacaysaa alakhaf alakhaf waxba wuxuu ka fudud yahay ayaad ku difaaci hadal hadduu kaaga tegayo warqabta wartuugga hadduu kaaga tegayo hayaa iyo ka soo kacay hadduu kaaga tegayo hadalkaasiyo qayladaas aad ku difaaci haddaanu hadal ku tegaynin wax inaad ku dhufato mooye inaad markaa hal bakoorada ka jarto ama hal dhengada ka jarto wax kale ku tegi maayo markaa dee halkaasaad markaa ku dhufan waxay leeyihiin hadduu jeedal iyo wax kaaga tegayo budh ma bannaana haddii xub inaad ka jarta uu kaaga tegayo dil ma bannaana xabad baabad haysataa dee inaad markaa lug ka jebiso ayaad samayn halkaad laabta ama dhafoorka ka dhufan lahayd dee qurbixi lahaa carar aad ka cararto taw ka tidhaahdo hadday ku suurtagado taw ka dhabaalayo waxbaa la dagaalamaya waxay leeyihiin culimmadu tartiibtaa hadduu qofku khilaafo wuu magdhabayaa dee tuug baaba kuu soo dhacay dee tuuga una sanqadhu ku carraya isagoo sii koraya oo siiba carraya haddaad la tigso bash kaga siiso dee waad magdhabi kaaba carriyo hadalkaasaaba ku filaa adoo xabadda markaa lugaha kaga dhufan karaa haddaad laabta kaga dhufato dee waad magdhabi waxayse leeyihiin de waa markay tartiibtaasi ay suurtagal tahay ama aada heli karayso wax fudud dee haddaanay tartiibtaasiba suurtagal ahayna haddaanad ku dhufan uu kugu dhufanayo dee laabtiiyo wadnahaiyo hanaqaad ku jaray markaa haddii dee wax kaleba aanad markaa dee seef iyo haynin mooyaane dee haddaad bal xagga buuran ugu dhufan karta mar xaggaasaad ugu dhufan haddii kale dee xagga afgale ayaad ugu dhufan markaas waa hadday suurtagal ay tahay taasi horta waa masalada hore waman calaa nafsi yasuulu aw araf aw budcin idfac bilakhafi falakaf haddaba kala qaad difaac xunkiisu muxuu noqonayaa haddii waxaan la soo weeraray budci uu yahay yacni xaaskaagii iyo xurmooyinkaagii iyo xurmo qof muslimiina ayuu soo weeraray doonaya xumaan inuu ku sameeyo hadday suurtagal tahay oy suurtagal kula tahay inaad difaacdaa waajib bay noqonaysaa inaad difaacdaa li'annuu si lagu bannayn karaa ma jirto nafda ayada inaad difaacdaa waxba waajib maaha laakiin keliya waxaadn hadday dee awr ama ba'go dibi ama wax ku soo weerar inaad difaacdaa waajib oo dee isudhigaya ma odhan kartid iyo gaal laakiin qof muslima hadduu ku soo weeraro isaga kun kayr ibni aadam waad noqon kartaa labadiinma nebi aadamo inaad markaa faraha ka qaaddo isagoo isagoo kugu naar tage way bannaantay inaad iska difaacdaaba laakiin gaal iyo neeb xoolaa waa inaad iska difaacdaa oo aanad isu dhiibin maalka isaga in la difaaca waxba waajib maaha leannu maalkaagaba qofka waad siin kartaa kan boobayana waad uga hadhi kartaa taasina waa masalo masalada kalu inoo sheegi waxa weeye qofkii saa'ilka ahaa soo hororay hadduu ku dhinto defcintaa iyo iska celintaa la magdhabi maayo bag lagu magdhabi maayo qisaas lagu magdhabi maayo mag lagu magdhabi maayo qiimo lagu magdhabi kafaalo lagu magdhabi maayo li'annu dee sharciga ayayna faray dilkiisa waaljawaasu sharci yunaafi damaan qaacida fiqhiya weeye waaljawaasu sharci yunaafi damaan mar hadduu waxaa sharcigu kuu banneeyo magdhow wuu anfinaya waxaa samee magdhowna isma qabanaya qofkana isagaa xurmadiisii meesha ka saaray oo hororay mar haddii uu horarkaa geystay dee isagaa nafdiisii dilay waana masalan xadiida waxaa ku soo arortay nebiga sala alla alay slam waxaa la weydiiyey nin baa nin qaniinay markaasuu gacantii ka soo dhuftay markaasay ilkii soo raaceen markaasuu mag doonay markaasaa nebigu yidhi waxba kuma lihid oo yaa rasuulallahi dee isagaa soo dhuftay haddaama see awrkaadu calaashatide wuu kuu dayn lahaa buuli haddaanu soo dhufanin hadduu qofku meel jidhkiisa ka mida hubu isticmaalo hub hadduu isticmaalo isna waxba ma leh waa isla waaxoo hidhbu qac kaga siiyey dabeetana madaxii isagaa qarxay ama ilkuu ku dhuftoo ilkiibaa galay ilkiina waa riday isagu waxay isaa gaadhay isaga isu qaba waxba kuma le laakiin qofka kale wuxuu gaadhsiiyey waa ku leeyay feer buu qaado qac buu kaga siiyo gacantii farii baa jabay wuxuu ku leeyahay ma jirto wararkaana in badan iyadoo la isku hayso leanna qofku isaga ayaa nafdiisigu baanu isticmaalay waa bur aad qof ku kala jebisayoo aad tiraa burkii aan kuu kala jebiyeyna qiimihiisi baan kaa doonaya adna aan kuu aqaada burka aan kuu kala jebiyey qiimihiisa ama xabadaan kugu ridaan kugu dhuqday baan ayaan kaa doonaya qiimaheedii waa xabad qaaliya bay haydoo toban dollar bay haydoo soo bix taasoo kale ka dhigin mar hadduu qofku xubin jirkiisa ka mid a hubaha inuu isticmaalo wuxuu leeyahay ma jiro waa kii xadiidku isla tilmaamayey hadduu qof daaqadda kaa soo eego gurigaaga oo aad finiin qaadood kaga bash siisa ishii ishii kontonka halaad ahayd waa hadur wax ka soo qaad male leannu isaga xurmadii dadka muslimiintaa ku tacadiyey ka soo gudub wuxuu yidhi waman calaa nafsin nafga yasuulu soo horaro aw darafin xubin aw budcin maalkiina waa la midi idfaca bilkhaafi falakaf ku difaac wa dafca awjib waajibi in yumkin musaa qaar baa odhanaya in yumkin hadduu difaaca suurto galo ama in yakun hadduu yacni difaacaasi ahaado waxaad ka difaacaysaa can budcin farji iyo ruux dumara lal maala xoola maya difaaciidu waajib maaha wahadur hadur yeel taalifan bidafci mid ku dhintay innaga soomaali waxay waxay dhigtay wax la yidhaahdo hadday qooni timaado gardarra hadhay sax maaha waxa weeye kii nafda kuu keenay kii kuu soo dhacay kii mindida dheeray intaa leegtitee ku boobayey haddaad wax yeelayso bes wax yeellaa tio gardarra hadhay wuxuu doona ha ahaadee iska soo bixi magtiisa weeyi mana hasaasi sax maaha taasi waxay keentay markaa in horarkii iyo boobkii inagu bato qof laba nafood lima jira addoogii qof waliba in layska celinayo qofna qof kuma dhaceen laakiin qofkii dili lahaa wuxuu leeyahy waar barritaa magtiisa waxaan lagaa soo doonayay bal iskaga warwaray wadman magdhow limaa tutlifuhu albahiima neefka xooli wuxuu dilo fi leyli habeenkii la nahaari maalintii may qadra alqiima qiimaa qadarkiisa ku magdhow halkana wuxuu inoo qaadayaa damaanu maa tutlifuhu dawaab baabkana inta badan baabu sayaali wa damaani bahaa-im ayaa israaciyaan waa wixii mayeedhaanka ama xooluhu ay waxyeeleeyeen haddii neefgan xoolahee mayeedhaankaa cid gacanta ku haysaa aanay jirin wixii ay dishay ee sarac ma kayrkii ahaa wuu magdhabayaa qofkii hadduu shay misli ahoo la miisa ama la miisaamo dee misligiisu ku magdhab hadduu shay mutaqawim yara qiimihiisa ayuu ku magdhabaya maalintiise ma magdhabayo leannu xadiid baa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku kala xukmiyey dadka oo wuxuu yidhi dadka xoolaha lihina dadka zaracyada lihi iyo beeraha lih maalintii saracooda ha ilaashadaan ilaa xoolii baa la soo daynayaaye dadka xoolaha lihna xoolahooda habeenkii ha ilaashadaan markaa xooluhu habeenkii waxay waxyeello geystaan waa lagu yeelanaya waa markaana cidna la jirin waa sidaa waa marka dee ay tahay xoolo habeenkiina lasii la xaraynayo maalintii la sii dayay hadday iskhilaafto caadadu oo habeenkii xoolaha la sii daaya maalintii la xareeyana dadkana habeenkii baa laga rabaa sirca inay ilaashadaan dadka xoolahalina maalintii wa haddii aan markaa wax gaboodfali aanu jirin haddiise bahiimadan uu la jiro cid ay waddo waxa ay bigdishay ama naf ama maal mid kasto habeen iyo maalinba wuu magdhabayaa ama kii laha ahaado ama kii kiraysta haado ama mid markaa kanuu shaqaynaya haado ama mid ammaanaysa ama mid dhacay midku doonaba ha ahaadee leannu gacantiisii ku jirta inuu ilaaliyaana waajib ayay ku tahay markaa wuxuuna yidhi maa limaa tudifuhu lbahiima waa xoolihii waxay yidhaahdeen waxa halkaa ku baxaya waxay duul baa laydaahaa ay dilaan waxyaalahan markaa shimbirihii iyo digaagadihii iyo shinnidii waxyaalahaa duula ee qofku uu leeyahay wixii ay dilaan ma magdhabayo qofku li'annahu wax gacanta ugu jira maaha shinnidii halkaasay kuu xariisato way duulaysaa hadday reer ku degto dee miyaad imin karaysaa xoolaha la celiyaayo xaggan laga mala ma cid baa shinni raaci karaysa ma cid baa haddaad toban baas aada dhaqato ma cid baa raaci karaysa oo ilaalin karaysa yacni lama magdhabayo qofkuna inuu sii daayo wuu leeyahay siraasudiin albulqiini baa loo keenay shinni dishay awr wax alle wax lagu leeyay ma jira buuri yani hargeysana waxaan wuli dhowr qof ay dishay baan aragnay oo saas leegaan iyadana aan ku xukumin halkan waxay dilaan daabooyinku beryahaa hore dee awr geelaas iyo fardaha iyo waxaasaa markaa dameeraha iyo ayaa la fuuli jirayoo daabooyin ahaa hadda dee kuwii lama fulee gawaadhi iyo doonye doonyahana way ka hadleen culimmadu waxaan in yar yacni aan ka tilmaamayaa iyaduna halkan axkaamta ay culimmadu daabooyinka ka hadleen ayuunbay gawaadhidana xawaadisoodi iyo dhacdooyinka ka hadleen oy haleeshiiyeen waxaan markaa dhowr arrimood baan ka sheegayaa ee hortu waxyaalaha shilalka baabuurtu dhammaanteed maaha wax la wada magdhabo innagu wax liyaaliya waxyeeladii baabuur ka timaadaba magdhow baynu ka waajibin kamada waajibto waxay leedahay wax badheedh baa wax loogu geysan karaa gef baa loogu geysan karaa labadaba mid aan ahayn baa waxyeeladu ku iman kartaayoo qofkii markaa waxay ku dhaceeni uu noqon karaa qof dar ilaahay u qaamoobay waa mid taasi qodobka labaad qofka gaadhiga wada isaga ayaa ka mas-uula wax alliyaaliya wixii siyaaradiisa iyo gaadhigiisaasi uu keeno markaa uu wado leanna waxay culimmadu yidhahdeen gaadhigu waa alla gacanta ugu jirtaa waa wuxuu joojinayuu dhaqaajinayuu duwayo wax alliyaaliya wixii waxyeella ka dhalatay isagaa ka mas-uula waxaana u farqiya neefkii xoolee berigaa hore iyo daabada neefka xooli isaga iska ordayey isagaa xaggan u carriya xaggan u jeesaya xaggan u boodayey dib u boodayey wax raatiyayey laakiin gaadhigu ma dhaqaaqayo adoo dhaqaajiyo mooyaane sayaaradaa iyo gaadhigaa halka ugu dambaysa ilaa halka ugu horraysa aday gacantaada ku jiraan adiga ayaa dabdin karaya adiga ayaa hogaaminaya markaa qofkaa saa'iqaahi wax alyaaliyo wixii ka dhasha taayiradeeda xaggeeda hore xaggeeda dambe dhinacyadeeda isagu markaa uu ku geyso isaga ayaa ka mulsooma halkaa waxaynu ka garanaynaa qofka gaadhiga lihi wax alliyaaliyo wax lagu leeyahay ma jirto aad ha loo fahma masaladaa wax lagu leeyahay ma jirto laba jeerubaa wax lagu yeeshaa marka uu qof waalan gaadhigii u dhiibo ama markuu ilmo yar u dhiibo haddaad nin waalanoo xufa tidhaahdo halkaa wax inooga doonu dabeetana dabada u qabto dadkii ama haddaad inan yar u dhiibto dabeetana hallan ku soo madbaco adaa lagu yeelanayaa markaa leannahu qof aan mas-uul ahayn baad u dhibtay laakiin qofka ama kaa ammaanaysa ama kaa kiraysa ama kuu wada wixii uu ku geysta isagaa ka mas-uula hor ilaahay haddaad wax uga bixinayso od caawinayso o aday kuu taallaa laakiin wax lagaaga leeyahay ma jiro qofku haddii uu gaadhiga wado yacnii wixii looga baahnay o dhan multasim ku yahay qofkan waxyeeladu gaadhay isagu ficil toosa la yimaado isku soo tuuro sidaa waxyeelladii ku gaadhay ama gaadhigoo soconaya iska tuuro wax alle wax qofkii lagaga leeyahay ma jirto hadduu gaadhiga qof gale ku soo tuuro qofka qof gala ku soo tuuro kusoo daafadeeyey gaadhigii baa sidaa ku waxyeelayay ciddaa soo daafadaysay ayaa markaa waxyeelladaa lagu yeelanayaa dhicidda markuu gaadhigu dhico oo qallibmo waxay yidhahdeen culimmadu idanqalabat isiyaara wa kaana linqilaabu naatijan can tafriidi saa'iqi ow tacdiihi hadduu gaadhigu rogmo dhiciddaa iyo rogankaa u dhacayna uu yahay wax ka dhashay can tacaddi saa'iqi ow tafriidi xadgudub uu sameeyey saa'iqu ama gaboodfal uu sameeyey wixii looga baahnay uu ka gaabiyey wuu magdhabaya wixii ka yimaada maxay yidhahdeen mislu surca saa'ida ad buu eriyey har dheeraaduu saaray waa tacaddi aw khaflatihi canhaa gaadhigiiba way iska ilaaweyba oo moobil buu iskaga jeestayoo gaadhigiiba meeru marya booruma hayo wuu iska dhaqaajiye taayirba iskama eegin wax alla wax taayiradi inay banjariga inay wax kala yihiin iskama eegin ama daro walba maaho maba yaqaanaba saasuu waxyeelo ku geysa wax alla wixii ka yimaado u magdhabayaa hadduuse waxay yidhahdeen ama idaa kaana saa'iqu xaadiqan wa mutafaqidan liaalaatiha hadduu yahay mid daro waloo la yaqaano aalaadkeedii si fiican isaga eegay si fiican u waday sidaa uu gaadhigii ku rogmo taayiru baxo uu si fiican u giijiyey meel rasiliteeyuu dhaco wax alliyaaliye wixii ka yimaado qofkaa wax lagaga leeyahay ma jirto qodobka ugu dambeeya ugu dambaysiinaya waxaa weeye dadka dabada qabsadaa hadday gaadhiga ciyaal dabada qabsadaan waxay dhahdeen culimmadu haddii uu qofka gaadhiga wadaa ka war helo inay ciyaal ku haystaan ama dad waalna ay ku haystaan waxa waajib waa inaad iska bambaaniso u joojiso ood iska dejiso haddaad se ku erido ama aad ugu qabato ka soo gaasagxaddii ama intaadu erido ka soo gubeerka dhulka ku dhufto waa lagugu yeelanayaa markaa leannu adaa tacadiya xadgudus weyn waxani qof aan caqli lahayn weeyo sabiya mar haddaad ogaato inaad iska bambaanisaa laga maarmaana haddii adigoon ogeyn oo saadii isaga socdo hor ilaahay u saciida uu kaa dhaco goortuu ku qabsadayna aanad ogeyn lagu yidhaahdo war mid yar baa kaa dhacay wax alliyaaliye wax qofkaa lagaga leeyahay ma jirto markaa inahaasina waa inahan ka soo qaatay xawaadida baabuurta markaa taarisa haloo fahmo wadmum wadmun magdhow wadman magdhow limaa tudlifu lbahiima neefka xore maya wuxuu dilo fi leyli habeenkii la nahaari maalintii maya qadra alqiimati qiimaha qadarkiisa ayaad ku magdhabaysaa wallahu aclam